kun iyo laba boqol oo qoys oo ku mid ah dadka dantiir ee ka dhaqan baydhabo la diirsiidaa gargaare oo ka qoyti hay-adda boqor salmaan ee dalka sacuudiga weyna meydhalika biyay gobrow ku hay maamulka degmada baydhabo wakiilka hay-adda boqor salmaan soomaaliya sheegay in sanadkan gudaasha ee tamarkii saddexaad iyo gargaarha diirsan baydhabo
waxaan halkan ku qaybinaynaa deeq raashinah oo ay qaybinayso hay-adda wadaniga ee tadaamun halkaan oo ah degmada baydhabo kaamka dadka danyarta ah oo ku nool kaamka tawfiiq iyo xanaan ayaan maanta halkan waxaan ku siinaynaa deeq raashinah qoysaska raashinka ka faa'iidaysanaya waxa weeye kun iyo laba boqol oo qoys deeqdaana waxaa ku deeqday xarunta gargaarka iyo arrimaha bini'aamtinimada ee boqor salmaan waa dowradii saddexaad ama qaybintii saddexaad ee sannadkan insha allahu waxaan u mahadcelinayaa hay-adda boqor salmaan iyo maamulka degmada baydhabo oo hadda inala jooga iyo gobolka dhammaan maamulka waan uga mahad celinaya yahay iyo wasaaradda gargaarka iyo arrimaha maarinta masiibooyinka ee koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyo waybayoon ang mahadnageen hay-ado ku shaqeeya arrimo gargaarka marka maylana ang mahadyaan hay-adda tadaamo iyo hay-adda xarunta baniaadamnimada iyo gargaarka boqor salmaan antabang mahadyaan marka ku godoogni haddii ilaahay yar insha allah wali rajaana ini dadaaladiiyo hatu wadaan sii wadaan baahida kowma roogda inay la sii wado iyo rajeena may eed yeedan kama hadnaqaane oo mayla raayuse eed mayla raayinka kama hadnaqaane dadka barakacayaasha ee oo mudanay raashinku inay qaybo shaldown laha ku xuli oo geeka la sii hay raashin oo anfacow mayla raayus walantaraw xilligii lambaahanayin ha ka eedi marka maylana hay-adda tadaamo iyo analanka isku kaashideen oo hay-adda boqol salmaan biniaadanimada maylana xarunta gargaarka biniaadanimada waylana eediyadan mahadsantiin baahidina kooma roogda maylarahay wadanka dhibaatooyin badan isku jara insha allahu tacaala koonfur galbeedna maylarahay markii saddexaad iyo hadda ka dhiibi aan sanadkugu marka insha allahu maylana dadaal boqolkiiba boqol maylarahay kiinka mahadnaqaana